dooni ay saarnaayeen afartan iyo sagaal qaxootiya oo isugu jira soomaali iyo etoobiyaan ayaa ku degtay xeebta dalka yemen wasaaradda gaashaandhigga ee yemen ayaa waxa ay sheegtay in la badbaadiyey saddex iyo toban qof toban ay etoobiyaan yihiin halka saddexda kalena ay soomaali yihiin wararkaas ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in dhammaan intii kale ee doonidaasi saarnaa dadkaasi laga cabsi qaba inay dhinteen wariyaha v o eda ee sanca jacfar kuukaay ayaa haddaba goor dhoweyto waxa uu wareystay saleebaan maxamed dacar oo ka mid ah saddexda qof ee soomaalida ee lasoo badbaadiyey wuxuuna haatanba ku sugan yahay cisbitaal ku yaala xerada al qaras ee dalka yemen
annaga waxaa ka soo baxnay magaalada muqdisho waxaan ahay sideed iyo toban qofood oo micnaha oo algoysas haye haye sideed toban qofood shan iyo toban qofood waxaa ku dhimatay baddiga ku dhimat saddexdayna bisaakin ha saddexdiina ka soo badbaaday miya ha aniga iyo micnaha gabar aniga aan qabo iyo wiil adeerkeeda dadka dhintay magacyadooda iyo waalidkood haddii aad taqaano bal ii kala sheeg sheeg ii ii faahfaahi dadka dhintay micnaha ilmaha micnaha labadooda eedo aa dhashay iyo eedo kale ila socotay saddex eedaa kala dhashay ilmaha iyo wiil ani adeerkeeda caabaa la dhashay intaas waa ciyaalka gabaheedada waxaa dhashay labaa gabdhood hal wiil gabar kaleeto cabdifaar caliina eedadii waxaa dhashay afar gabdhood oo ilaa laba oo ulamin yihiin gabar kaleeto adeerkee dhalay aa ku jirto oo duniye liiraaho gabar kale adeerkee dhala iyadana farxiliina aa ku jirto gabar wiilkan hadda ila jooga dhaaraca gabar abtugu yahay oo maryam liiraaho ayadana meeshaa ku dhimatay shan iyo tobankaas qofoodaa meesha ku dhimatay iyo gabar eedadii oo iyadana wiil sanad jiri wadato intaas meesha ku dhintay bal waxaa ii sheegtaa adinka jabuutiya ka soo baxdeen miya jabuuti jabuuti aa kasoo ba waxaan kasoo waxaan ka raacnay doonta saalbaha oo umukaan kasoo baxnay xeeb umuka aan ka raacnay aan kasoo raacnay doonta ha marka maxaa doonta inay gadoonto sababay maxaa doonta inay qalibinto sabab u noqday waxaas micnaha muujadii waaweyn yaa yimid muujadii waaweynkaa markay yimideen doonta micnaha sagaalaanin ay dhintay inay ayaga damiyeen makala aqaano markii micnaha ay dhintay doontiina labada naaquuda waa ka boodeen dad oo etoobiyaan oo nala saarnay dadka etoobiyaanka wadartaagay dhinacay micnahaas ku buurteen markii dhinac wada aaweenna doontiyaa biigaleen markaas toosan micnaha u gashay badda ha marka waa gartay hadda qoyskaas adiga iyo xaaskaaga iyo yarkaasaa kasoo badbaaday intaas hadda kanool micnaha wixii wixii jirana wax hor waa wax hor xamar jira waa inta kale baabaaday wallahi u naxariista marka hadda xaaladiina see waay adinka hadda xaaladiina waa sidee wallahi gabadha micnaha xaamilo waa shabaab waay wiilkina micnaha badyaa micnaha jamalay ku qaraacday asiga micnaha sayraha iyo micnaha iyo gacmaha iyo lugaha kulli asiga dhan waa baaba waaye isbitaal wallah gabadhin isbitaal anigaan un micnaha aan ilaa bigaa soo socdo aan matarkeyga xanuunsanaa laakiin waa alxamdulilah waa fiicana wixii la sheegay waa been marka qoyskiina marka laga soo tago soomaalida kaloo dhimatay meeqa waaye ayagana hal wiiloo naga socdo micnaha muqdisho naga soo raaca ku jiro bis inta kaleeta etoobiyaan ay ahaayeen soomaaliba waxaa ka ahayd qoyskiina iyo halkaas wiil haa saacadbalasaas ku waheen
kaasi waxa uu ahaa saleebaan maxamed dacar oo ka mid ahaa saddex qof oo soomaaliya oo kasoo badbaaday dooni ku degtay xeebaha dalkaasi yeman wuxuuna khadka telefoonka isagoo alqaras ku sugan ugu warramaya wariyaha v o eda sanca jacfar kukay